beeraleyda ku nool tuulooyin hoostaga degmada mahada iyo gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku hoolan tacabka beeraha maadaama xilligan ay tahay wakhtiga tacbashada beeraha guddoomiyaha tuulada xudur ciise xasan maxamed abuukar ayaa tilmaamay in xilligan dhulbeereedka tuulada xudur ciise ay ka baxeen biyaha fatahaadaha webiga shabeelle ayna jiraan dhulbeereedyo ay ku tacban yihiin dalagyo kala duwan xilliga la joogo waa xilli ay beerihii biyaha ka baxayaan ay ka yaraanayaan waa xilli tacab qofka walba wa awoodkiisa inna maaragtay waxuu la dhacay beerta jiigo oo wuu abuuray inna cagafuu ku falaa beerta dalaguna kala duwan hadda waxa la tacabaana waxay yihiin maadaama uu waktigu qorceed yahay sida gel digirta bisinta yaanyada hadduu ilaahay kuu diidinaa ugu xoog badan waa naadir qaraa jiro laakiin ma badno waa yaryahay laakiin aad waxaa loogu badan yahay digirta sidoo kale waxa uu xusay in dalagyadu ay tacban yihiin in ka badan afartan maalmood waxa uuna wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ka codsaday in garab istaag u sameeyaan dadka ku nool tuuladaasi dalagyada la abuuray kan ugu horeeya waa tacban afartan maalmood si fiican dhulka reed biyaa ku jiro ilaa iyo waxaan u malaynaynaa bisha maarso inay gaari doonaan wasaaradda beeraha hirshabelle waxaan u jeedinaynaa maadaama ay dadku dad beeraley yihiin oo soo diif dhacay oo muddo dheer soo daalnaa oo dhowr fasalle biyo dhex joogay oo dalag aysan soo goytanin oo dareemaysa ninka qaarkii tabar inay ku riixayso abuurka oo la orda abuurka haddoo helan cagafkii uusan fara ku haynin kadibna uu samaynan oo beerkii marka waxaan ka codsanaynaa inay nagala tacaalaan dhinaca maaragtay abuurka inay naga kaalmayso qaybaha dhiman beerafalka naga kaalmayso waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiyaan daawo lagula dagaalamo geedkan la daayiga ee siibaha hawada ku jiro
si kastaba ha ahaatee dadka ku nool tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa noloshooda ka maareeya wax soo saarka dhulbeereedkooda